kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha isbitaalka martiini ee magaalada muqdisho waa isbitaalkii ugu horreeyey ee guud ee laga hirgeliyo magaalada muqdisho gumaystihii talyaaniga ayaa dhisay sannadkii kun iyo sagaal boqol laba iyo labaatankii xorriyaddii kadib waxaa la wareegay dowladda soomaaliya ilaa iyo haddana waxa uu ka mid yahay isbitaallada lafdhabarka u ah dadka soomaaliyeed intii lagu guda jiray xilligii cudurka covid sagaal iyo toban isbitaalka martiini wuxuu safka hore uga jiray la tacaalista bukaanada uu soo ritay xanuunkaasi haddaba muhiimad intee la eg ayuu isbitaalkani u leeyahay qaybta caafimaadka ee soomaaliya waa mowduuca aan toddobaadkan diiradda ku saari doonno barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti igu ah doctor cabdirasaaq yuusuf axmed oo ku magac dheer jalaaludiin oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka martiini doctor cabdirasaaq kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha
ahlan wasahlan walaal waa ku dhowahay waa mahadsan tahay adiga mudan bal marka hore noo faahfaahi dib u soo nooleynta howlaha isbitaalka martiini iyo heerka uu hadda joogo nuur walaal adiga iyo dhegeystayaasha iyo v o a waa idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu isbitaalka martini isbitaal fac weyn oo taariikh leh waaye waana isbitaalkii ugu horreeyey oo soomaaliya yeelato wuxuu hadda dhisan yahay boqol sano iyo boqol iyo kow sano oo dowladda talyaaniga ayaa ummadda soomaaliyeed u dhistay xilligii gumaystayaasha boqol kun sagaal boqol laba iyo labaatankii wuxuu ahaa isbitaalka ugu weyn oo markaa xornimo qaadanay aan yeelano oo dowladda soomaaliya lixdankii ay la wareegto oo wasaaradda caafimaad isbitaal ay yeelato isbitaalka ugu horreeyay weyn oo loo yaqaano isbitaalada qaran ama national referal hospital wax la dhaho lixdameeyadii wuxuu ahaa isbitaal toddoba boqol oo sariir leh dhismo weyn oo ilaa afar biyaano qeybaha qaarkood ay leeyihiin leh ayuu ahaa nasiib xumo wuxuu burburay dagaaladii sokeeye wuxuu kamid noqday isbitaaladii aadka u burburay ee dholalkii dowladda ay laheed ee burburay ayuu galay dib ayaa loo casriyeeyey dowladdii hore madaxweyne xasan sheekh ayaa qeybo kamida dayac tirtay dowladdii ka dambeysayna waxaa dowladda wasaaradda caafimaadku ay la wareegtay labada kun iyo sagaal iyo tobankii hadda waa isbitaal shaqeeyo oo dib loo soo nooleeyey oo ilaa lix qeybeed oo qeybaha waaweyn oo caafimaadka ay ka shaqeeyaan laba boqol iyo siddeetan iyo shan sariir ah waa isbitaalka u astaysan heer qaran inuu ka jawaabo cudur dilaacyada iyo xaaladaha deg dega ah wuxuu ka kooban yahay qeybta haweenka oo qeyb gaaroo haweenku ay ku dhalaan oo lagu qala leh qeyb caruur oo laba qeybood kasii kooban oo qeybta lagu daaweeye nafaqadarida daran iyo qeyb lagu daaweeye xanuunada caruuraha caruurta gaar ahaan xanuunada caruurta ay qabaan kuwa raaga loo yaqaano qayb cudurada guud oo ayadana leh qayb lagu karantiilo bukaanada caabuqyada daran qabo qayb cudurada qaliinka ah oo laba saaloo waaweyn oo qaliin uu leeyahay wuxuu leeyahay qaybta gurmadka degdega ah iyo qaybta xaaladaha daran lagu daaweeyo i c u loo yaqaano bukaan socod eegtuu leeyahay ilaa lix booli clinic wax la dhaho oo bukaan socodyada ah shaybaar ballaaran oo shaybaarada ugu waaweyn magaalada muqdisho ka mida oo ilaa maxaa la dhahay lagu baaro t b da b c r uu yaalo oo h i b ga iyo maxaa la dhahay c b four count wax lagu tiriyo iyo qalabyada waaweyn ee wax lagu baaray shaybaarka ama hormoon haddii ahaalidam dhiigag leh altrasawno iyo raajo weyn oo casri ah uu leeyahay isbitaalku waa isbitaal public ah oo ay maalinkii lix boqol oo qof markay ugu yar tahay usoo adeeg doontaan sariirihiisana waa laba boqol siddeetan iyo shan bukaan adeegyada caafimaadka uu bixiyo oo heerka labaad lagu qiimeeyo secondary health care oo dhanna wax lacag la-aan oo dadka dowladda soomaaliyeed iyo hay-adaha caawiya ay kafaalad qaadeen waa gartay runtii faahfaahinta aada bixisay waxa ay soo koobaysaa muhiimadda guud ee isbitaalka marka isbitaal sidaasi muhiim u ah doctor cabdirasaaq baahidiisa aada ayay u weyn tahay marka waxyaabaha hadda ugu badan ee isbitaalka ka maqan maxaa ka mid ah waad mahadsan tahay isbitaalka waa isbitaal danguud oo public ah wuxuuna doorasho u yahay bukaanka soomaaliyeed ee aanan awoodin inay isbitaalada lacag la-aantaa iska bixiyaan isbitaalka duruuf adag oo culus ayuu waajahaa marxaladda hadda ah waana duruufta kaalmo la-aanta ah isbitaalka waxaa ka shaqeeya shaqaale caafimaad oo takhasusyo kala duwan leh dhakhaatiirta takhasus kale ay ka shaqeyso toban waa ka badan yihiin dhakhaatiirta kale ee tababaran ee xirfadda sare leheedna ku dhawaad konton konton dhakhtar waaye dadkaas oo dhan inta mushaar qaadata ama gubna hay-ada ka qaadata ama dowladda qaadata boqolkiiba afartan waaye inta kale waxay ku shaqeeyaan qaab mutadawacnimo ah soomaalinimo ah iyo dadka hala caawiyo culayska ugu weyn ee isbitaalka haysta waa culayska human resourcega shaqaalaha iyo howlwadeenka caafimaadka martini oo qaar ka mida tababaro waaweyn ay dowladda iyo hay-adaha caafimaadka siiyeen oo aqoon leh ayaa laga yaabaa in duruufta dhaqaale iyo mushaar la-aanta ah isbitaalku uu lumiyo oo haddii uu isbitaalku ka faa'iidaysan waayo meelo kale uu shaqa doonto culayska ugu weyn uu isbitaalku u waajahay waayo culayska labaad maadaama adeeg bixinta isbitaalka uu bixiyo ay tahay adeeg bixin takhasusi ah waxay u baahan yihiin qalab baaritaan oo isbitaalka aanan oolin oo duruuf adagna bukaanadu ay kala kulmaan sida baaritaanada raajooyinka waaweyn c t scan ama m r i ama eco ama noocaas oo kalea isbitaalka ma yaallo wayna adag tahay mararka qaarkood bukaanada jiifa isbitaalka in go-aan laga gaaro qalabkaas oo maqan dartiis iyo waa qodobka labaad midda saddexaadna waa waa agabka sublieska wax loo yaqaano sublieska hadday ahaan lahaayeen reagentiga shaybaarada hadday ahaan lahayd daawooyinka iyo hadday ahaan lahayd agabyada yar yar ee bukaanka loogu adeegay sida kaanoolka lagu suraayey iyo ngtubeka la gelinaayey iyo kateetarka lagu suraayey iyo maxaa lahahdaa tubada feeraha laga geliyo qofka markuu xanuunsan yahay oo iyagana kharash u baahan oo isbitaalku culays weyn uu ku waajaho helideeda oo mar walbana lagu jiro laxdo kasto in dad la baryo ama hay-ad ama isbitaal private ah ama ganacsato ama shirkado soomaaliyeed laga baryo inay sii wadaan mararka qaarkoodna lagu qasbanaado in bukaanka naftarkiisa loo diro la dhaho sariirtii iyo aqoontii aan ku haynayo alaabtaan soo gado bukaanka imaada gobolla fogfog iyo baadiyana uusan awoodin oo markaas lagu lumiyo mar fursad qaali ah oo bukaanka ama wax loogu qaban karo ama xaalad adag culeysyadaas oo saddexda ah way midda ugu daran midda tahay bani aadamka shaqeeya ee aqoonta leh ee xirfadda leh ee aan loo awoodin mararka qaar isbitaalku uu awoodin inuu bajaaj raac iyo baabur raac kasoo bixiyo inuu mushaar siiyo iska dhaafee iyo qalabka waaweyn ee qofka markuu imaado aqoonta leh uu u baahan yahay inuu bukaanku ugu adeego oo aan isbitaalka laga helin ama laga wada heli karin iyo mararka qaarkood agabka daruuriga ah ee bukaanada u baahan yihiin oo lacagta iyo kharashkaay u baahan yihiin dartiis la awoodi karin ayaa waxay yihiin culaadiyaasha ama culeysyada waaweyn ee adeeg bixinta isbitaalka martiini haysata
waayahay marka yuu waajib ka saaran yahay marka in isbitaalka uu baahidaasi hadda uu qabo ee deg dega ah uu ka caawiyo ma dowladda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka mise dadka soomaalida
walaal waa mahadsan tahay horta waajibka ugu weyn wuxuu ka saaran yahay dowladda wasaaradda caafimaadka isbitaalkan iskaleh intay karaankeeda way qabatay waxaan rabaa in arrintan very fair ka ahaado wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya waxay wakiil uga tahay caafimaadka isbitaalkan iyo isbitaalka banaadir iyo isbitaalka lasaret iyo isbitaallo kale gacanta dowladday kusoo celisay way ka shaqaysiisay qalabkii ugu baahnaa way dhigtay waajibka meeshaa maqan waa dowladda oo ay xukuumadda ka mid tahay baarlamaanku ka mid yahay oo macnaheeda yahay miisaaniyaddii loo baahnaa ee loo qoray muddo saddex sano ku dhawaad saddex sano ayaan hadda ani agaasimo ka ahay oo loo qaylo dhaamiyo weli lama helin oo macnaheeda yaa waa in mudnaanta caafimaadka iyo miisaaniyad ahaan isbitaalkan ay ku lamida inay helaan waajibka koowaad labaad saddexaad ilaa boqolaad dowladdu ka saaran yahay wasaaradda caafimaadku waa hay-ad farsamo isku boosishin aan ka nahay oo annaga hadda wasaaradeenna ma ah dad meeshaasoo culeyska waxa ujeedin wasaaraddu waa og tahay waana afkeenna iyo afhayeenkeena waa noo qaylisaa laakiin wasaaradda maaliyadda xukuumadda hay-adaha dowladda mudnaanta siiya dowladda waxyaabaha ay qabanaysa ayaa la rabaa isbitaalkan iyo kuwa lamida inay ku daraan oo uu ka maarmo gacan hoorsiga haddii la waayo oo dowladda way dhibantaa culays badanaa jiro wuxuu mas-uuliyad ka saariya shacabka soomaaliyeed ee loogu adeego isbitaalkan waxaa lagu daaweeyey in ka badan soddon iyo laba kun oo qof oo corona qabtay waa isbitaalka keliya dadka soomaaliyeed leeyihiin oo ay umiciin bidaan waa isbitaalka hadda i c udiisa ay toban bukaana jiifto oo haba yaraatee lacag iska bixin karin privateku way ka warqabaan dadka magaalada muqdisho way ka warqabaan wuxuu u baahan yahay gurmad gaar ah isku tashi gaar ah iyo abooh gaar ah oo xataa guddoomiyahan gobolka banaadir uu nagu hogaamiyey uu ka codsaday dadka si uu sustainable u ahaado si uu shaqadan aan laga maarmin la joojin karin labaatan iyo afar saaca jimco iyo habeen iyo xilli kasta isku mid ay tahay maadaama uu dimandi yahay baahi dadweyne uu daboolayo uu yahay karaanka dowladda haddii intaa uu noqdo in dadweynaha iyo dadka ay ku ay maxaa la dhahaaye uu national agenda uu noqdo waa horeyna waa u jeedinay foramyo iimeydii badan waan ka dhahnay fursaddan dahabigaana waa uga faa'iidaysanaa waxaa waa kaalinta labaad ay u tahay isbitaalkan waxaa soo samata bixiyey karoonaha ka soo saaray emergency badan wax la qabtay hay-adaha caalamiga ah oo aanu mahad celinayo oo dowlad talyaaniga ka mid tahay iyo hay-ado kale ka mid yihiin laakiin duruufta adduunka ka jirta problemka ukraine ka dhacay waxaa naga weecday projectyadii isbitaalkan kaalmayn jiray sanad iyo sideed bilood ma aynaan helin adduunka marka oona kaalmaynaya maku eedi karno waa u mahad celinaynaa laakiin marka ratingka la dhahay kaalinta saddexaadii kasoo galayaan sacababiyaaga looga dhargaa dadka soomaaliyeed oo dowladooda ay ugu horeysaa mas-uuliyad ka saaran tahay qayladhaanta hay-adaha aan wadi jirnayna waxay noqonaysaa runtii kaalinta saddexaad kaalintooda iyo karaankooda iyo waajibkoodana way qabteen oo hadda isbitaalka dhismahay dhisan hay-adaa dhisay qalabka yaallo inta badan hay-adaa keenay in badanna dowladda wasaaradda caafimaadkaa gaday dhismaa aad casri u ah dowladda qatar ah hadda ka dhex wado oo ilaa saddex dabaq ah oo wiishash leh oo gurmadka degtega iyo i c uda ah hay-adaha caalamigaha isbitaalka kaalmeeyo waa ka codsanay waana barinay maxaa la dhahaaye haddana waa rajeynaynaa insha allahu tacaala inay inoo imaadaan waa gartay doctor cabdirasaaq waxaa soo hadal qaaday xanuunkii covid nineteen masiibadii adduunka dhan ku habsatay soomaaliyana dabcan waxaan ognahay inay ka mid tahay dalalka ugu hooseeya xagga caafimaadka isbitaalka aada madaxda ka tahana wuxuu ahaa isbitaalka keliya ee la tacaalaya marka waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee kusoo maray iyo khibradihii aad ka barateen xanuunkaasi maaragtay caalamiga ah haddii aada soo koobto waa mahadsan tahay runtii covidka waa sheeka dheer waxaan ka sameynay sheekada covid iyo sheekada martini waa soo koobaa isbitaalkan wuxuu ahaa isbitaalka keliya miciin siiyey dadkaas xanuunka uu ku dhacay covidka wuxuu ahaa isbitaalka keliya u babacdhigay xanuunkaas sheekooyin yaab laha nagu qabsay isbitaalkan waxaan corona qabanay kaysaska iyadoo aan hal haano oxygiina lahayn oo aan xataa aanan aqoonin oxygiinka sida dadka loogu maareeyo waxay ahayd runtii challenge aad iyo aad u adag isbitaalka maalinkii aniga oo aanan agaasimo ka ahayn dhacdada covid nineteen ka shaqeeya imaanayay lix iyo toban sariir oo bukaanjiif ah iyo afar sariir oo emergency ka taala keliya ulni waxaana noo timid maalin ka mida maalmahaas toddobaatan bukaan ah oo aan meel jiifina aan weyni waxay ahayd caqabad aada u culus waxay noqotay in loo qaylo dhaansado shaqaalaha isbitaallo kale digfeer iyo maxaa la dhahay iyo aqoon-yahan kaleo soomaaliyeedu soo gurmaday oo maalinkaas maalin ku xigta boqol sariiraa la keenay markii dadka xanuunka u taabtay mid waa taas challenge u ahaa waxa aan tilmaami karo coroonaha aan ka barana waxaa waaye waa loo sinnaay wuxuu ahaa isbitaalkan meesha keliya soomaali aadays diyaaradaha adduunka waa la xiray qofka faqiirka ah ee ka imaada i b d da iyo qofka malaayiin dollar haysta laba sariir oo isku dheganaa la jiifinayay waa la sinaa wuxuuna baray in xanuunka loo siman yahay wuxuuna baray in isku filnaanshaha ay tahay tallaabada ugu weyn oo wax lagu qaadi karo wuxuu kaloona baray caafimaadka in haddaan mudnaan la siinin musiibo noocan oo kale ay system farajile markuu imaaday inuu kala reebto macnaa usan dadka kala reebin oo ninka lacagta lehe maanta awoodo hadduu xanuun qabto inuu diyaarad inta raaco istanbul ka dhaco aan lagu simi doonin ay muhiim tahay waajib tahay qasab tahay in caafimaadka waddanka la maalgeliyo la dhiso la qalabeeyo waana laga faa'iidaystay macnaha
doctor cabdirasaaq waa mahadsan tahay dabcan waxaad ka mid tahay dadka xog ogaalka u ah heerarka caafimaadka guud ee wadanka maadaama aad hadda madax ka tahay mid ka mid ah cisbitaalada ugu muhiimsan soomaaliya marka maxaa ku tilmaami kartaa heerka guud ama heerka caafimaadka guud ee soomaaliya ee xilligan
waa mahadsantaha runtii soomaaliya caafimaadkeeda waa waa runtii waxaa jirta cilmi baaris mar dhow aan aan soo bandhigay oo joornaalo caalami ahna lagu daabacay bandhigeedan runtii mar dhow uu ahaa oo la yidhaahdo heerka caafimaadka ama yoolka caafimaadka loo dhan yahay qeexidda waddada lagu maraayo helitaan caafimaad ha qabtiran oo dhamaystiran marka af soomaaliyeeyo afka qalaadna waxaa lagu dhahaa runtii universal health coverage jartan the bus of equitable health care services finance and governance waxaa waaya runtii heerka caafimaadka soomaaliya wuxuu marayaa runtii in heerka gaarista dadka iyo coverageka waxaa lagu qiyaasay inuu yahay boqolkiiba macnaha runtii laba iyo labaatan waxaan maraynaa waddan waxaan ka midnahay waddamada adduunka ugu ugu nasiibka daran ee hooye uur ku yeelato laba waddanaa naga hooseyso boqolkii kun ee hooye uur yeelato waxaa ka dhinta lix boqol soddon iyo laba qof kunkii canug ee noo dhasho waxaa runtii ka dhimata maxaa la yidhaahdaye in afartan iyo xoogaa oo canug maxaa la dhahaa afartan canugaa ka dhimatay konkii canug aynoo dhasha halka adduunyada wadamada nagu soo dhow marka laysku barbardhigaayo ay heer badan naga fiican yihiin marka la fiiriyo xagga maalgelinta caafimaadka boqolkiiba hal dhibic saddex ayaa soomaaliya miisaaniyadda guud ee dowladda ay ka tahay maalgelinta caafimaad ee la helo adduunkana wuxuu isku raacay gaar ahaan wadamada africa in miisaaniyadda caafimaad la geliyo waddan walba boqolkiiba shan iyo toban ay ahaato abuja declaration oo maalgelinteena aaday u yar tahay caafimaadka dadka cudurada raaga waxa la yidhaahdo waa waa ay nagu badan yihiin oo cudurada dadka laban ku dhici jiro dhiikarka sokorta iyo wadnaha waxaan nahay wadamada ay soo korayso ilmaha shan sano ka yar waxay u dhintaan cuduro aada u liito talaalka heerka uu gaaraya ma gaarsiisana boqolkiiba soddon iyo waxyar waa heerka talaalka ilmaha nafaqado daran waxaa la dhahaa soddon iyo sideed boqolkiiba ilmaha soomaaliyeed waa waa wa way nafaqa daran yihiin marka xaaladda caafimaad ee guud ahaan waddanka saasay u taallaa markii guud ahaan la fiiriyo loo barbardhiga marka toban sano ka hor saan aad ay aad ayaan ayaan uga liidanay oo toban sano ka hor heerka caafimaadka hooyadoo kale boqolkii kun iyo afartan afar qof ayaa ka dhimanaysay ilmaha waxay ahayd sagaashan iyo laba heerka hadda afartan ay ka yihiin waxaa jira hor u kac ay keeneen private sectorka tobankii sane lasoo dhaafay hor u kac ay keeneen hay-adaha caafimaadka ee dowliga ah oo la maalgeliyay isbitaallo kan oo kale ah number ayay ku kordhiyeen coverageka laakiin heerkii la rabay weli lama gaarin hanaanka caafimaadka weli waa waa mid weeg ah oo governansigiisa maamul goboleedyaa samaysmay daadejinta caafimaadka iyo banjimarkskii la qortay sidii la rabay looma gaarin daryeelka caafimaadka asaasiga oo ahayd mid waajib ah oo culayska isbitaalkan iyo isbitaallo lamida inuu yareeyo ay ahayd oo m c adyada gobolada tuulooyinka la gaaro weli waa sideedii caafimaadka bulshada oo ahayd in la maalgeliyo oo marwo caafimaad iyo kaadir caafimaad oo bulsho oo oo reeguuraaga iyo meelaha fogfog ka shaqeeyo oo wadanka ku baahsan in la gaaro la raba si loo dedejiyo yoolka caafimaadka loo dhan yahay weli sidii heerka la raba lama gaarin xanuunada loogaga hortago tallaalada ee ka hortaga ayaa ka fiican wacyigelintaa la dhahaa weli waa nagu badan yihiin oo jabeeca loo dhintaa diferia loo dhintaa gowracata loo dhintaa nafaqadariya loo dhintaa weli shubana weli loo dhintaa marka yoolka caafimaadka loo dhan yahay ee soomaaliya wadda tub ah oo soomaaliya qoratay waayo adduunkuna maxaa la yidhaahdaye uu maalgeliyey oo oo uu ka shaqeeyo wadamo badan oo soomaaliya lamida ama ka agdhow xaaladeeda dhaqan dhaqaalena ay mahadiyeen soomaaliya waa waddanka keliya insurance uusan ka jirin caymis qaran uusan ka jirin oo qof soomaaliyeed oo caymisan uu kooban yahay ama inuu hay-ad u shaqeeya ama mooyaane yoolka caafimaadka loo dhan yahayna waxaa lagu qeexaa qof walba inuu adeeg caafimaad heli karo asigoo aanan dareemin culaab dhaqaale qof kastoo soomaaliya ah marka maanta wuxuu dareemayaa hadduu caafimaad u baado haddii wadnaha laga qabto haddii keliya laga qabto haddii kansar ku dhaco culaab dhaqaale oo gurigiisuu gadaa kii xoolalaha xoolihiisuu gadaa reerka dhanaa culaab dhaqaale ku imaanoo qoys dhanaa waxaa laga yaabaa inay ku hanti beelaan hal qof si caafimaadkiisa u daryeelaan dibadda ayaa loo qaadaa waa caqabado waaweyn oo maalgelinta caafimaadka haysto marka cilmi baaristeyda haddaan usoo dhaadhaco waxay qeexday waddadaas wixii lagu soo koobi lahaa
waa mahadsan tahay doctor cabdirasaaq waa u tegi doonaa su-aashaas laakiin khadka igu jira dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a waxaanan gunta kaga jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inuugu yahay doctor cabdirasaaq yuusuf axmed agaasimaha guud ee isbitaalka martiini ee magaalada muqdisho dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhoweeyo
waxaa aad iyo aad aan u faraxsanahay in uu barnaamijka marti ku yahay agaasimaha ama maamulka isbitaalka weyn ee dowladda ay maamusho doctoorka waa salaamaya magaceyga waa macalin ismaaciil cabdiqaadir saciidle joogaa gobolka hiiraan gaar ahaan degmada jalalaqsi ayaan joogaa martida waxaan weydiinayaa su-aal ku saabsan arrimaha caafimaadka su-aasha waxay leedahay sanadahan dambe dadka soomaalida inta badan waxay caafimaadka u aadaan dalalka dibadda ah sida hindiya iyo turkiya oo ay ku baxdo lacag badan marka si arintaas aan ugu maarmi karno oo muxuu ahay maalgashi caafimaad aan u samayn karno ma jirtaa oo talo arrinkaa ku aadan ma keeni karnaa taas ayaan weydiinaya doctoorka oo si aan ugu baaqano qarashaadka faraha badan ee ku baxayo dibadda
dhegeystahaas wuu mahadsan yahay caafimaadka dibadda loo aada soomaaliya waa run hindiya keliya ayaa boqol milyan oo dollar nooga baxdaa maxaa iyo wadamada kale waxaa lagu qiyaasaa sanadkii inay soomaaliya caafimaadka dadka dibadda ay u geeyaan lacag shan boqol oo milyan oo dollar ku dhawaad waxaa looga bixi karaa marka koowaad in la dhiso kalsoonida dadkeena ay ku qabaan adeeg bixinta caafimaadka dalka marka labaadna in la maalgeliyo waxyaabaha ugu waaweyn ee dibadda loo aado oo uu ka mid yahay cudurrada wadnaha keliyaha kansarka iyo wax noocaas oo kale ah in la maalgeliyo iyo in dadka soomaaliyeed loo hirgeliyo hanaan caymis oo ay kaga maarmi karaan inay caafimaadkooda dibadda u aadaan intaasaan kusoo koobaya jawaabta dhegeystaha waa mahadsantahay haddii aan usoo dhaadhacno daraasadii aad ka samaysay caafimaadka maaragtay loo dhan yahay ama yoolka caafimaadka loo dhan yahay ee soomaaliya adigoo u soo koobaya gabagabadii ayaan maraynaa natiijooyinka kusoo baxay iyo wax aad xalka u aragto wax ka qabashada ama horumarinta caafimaadka soomaaliya waad mahadsan tahay jiraasadeyda waxay soo waxay samaysaa waxay rasmul khariita wax la dhahaayo afar tub ayaa muhiim u ah in caafimaadka soomaaliya lagu dadejiyo si loo gaari lahaa yoolka caafimaadka loo dhan yahay midka koowaad waxaa waaye in la qaabeeyo hanaanka deeqbixiyaasha caafimaadka waddankeena ay hadda ku maamulaan oo ah mid habqan ah mid teelteel ah mid wax loo yaqaano vertical ah oo ay dowladdu hagto maamusho hal qasnad ku shubto kuna qotomiso mudnaanta dowladda ee u leedahay ka hortaga iyo maareynta xanuunada dadka ile ay daran yihiin qodobka labaad waa inay dowladda ayada lahaato hogaamiso caafimaadka dalka waxa keliya ku lahaan kartana waa inay dhaqaalo ku bixiso oo ay ka dhabayso conventionka ama cahdiga abuja declaration oo macnaheedu yahay miisaaniyadda caafimaadka inay ka qayb ka ahaato caafimaadka dalka oo boqolkiiba shan iyo toban ay gaarto midda saddexaad waa in la helo caymis qaran oo caafimaadka dadka aanu waxba iska bixin karin kofargarayn kara oo procedureskiisi leh waddo dheer u baahan yahay waxaan kusoo koobaya hirgelinta hanaanka caymiska qaran oo ay dowladda iyo shacabka iyo brivateku maamulaan la heli karo qodobka afaraad ee ugu dambeeyo waa in loo weeciyo canshuurta waxyaabaha caafimaadka u daran caafimaadka in loo leexiyo oo macnaheeda ay canshuurta laga qaada sigaarka jaadka caanaha substitute meedka la dhehe la siiya ilmaha maxaa la dhahay naaska hooyada u baahan cosmeticska wax alla wixii loo yaqaana harmful substances ee caafimaad bani aadan dhib u keena canshuurta laga qaado in loo weeciyo kobcinta iyo kordhinta iyo tayeenta iyo maalgelinta caafimaadka afartaas rasmi dariiqa ayay cilmi baaristeeda soo koobtay mid walbana waxay ka samaysay sideed ilaa sagaal qodob oo ah sida ugu fudud ee lagu gaari kara ayadoo barbardhig ah ku sameeyey wadamada ruwanda tailand uganda tanzania iyo wadamo kale oo la mid ah soomaaliya ama ku xaal ahay labaatankii sana ugu dambeeyey aadna waa umahadsan tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa doctor cabdirasaaq yuusuf axmed oo ku magac dheer jalaaludiin oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka martiini ee magaalada muqdisho wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan kale oo aan jeclahay in aan u mahad celiyo dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo